cagkirmaantaasna wax hadba qarsoon ma ahane de waad ogtahayo waxaan weli isfahansanayn muxuu ahaa dadkii hadda saameynta siyaasadda ahaa sida hadda dowlad goboleeda qaarkood oan ogolayn qoladaan mucaaradka o musharaxiinta oday laftigooda aan ku qanacsanayn sida wax loo wado markii hore dawladda hadda federaalka oo laftigooda aan hadda wax dagaalahoo wixii hore ka bedelan aysan ka muuqan arrimahaas oo dhan marka laisku dardaro in maaragtay weli doorashadii ay bogdi ku jirto way muuqataa horta mar walbaba doorashadada inay deeqabsoonto waxaa ka mas-uula dawladda federaalka ka mas-uula xukuumadda ka mas-uula de horta xukuumadda iskale laakiin dhibaatadeeda macnaa in qabsoon weysa laftigeeda kolley kuwaan hadda dowlad goboleedyada laftigoodu saameyn ayay kuleeyihiin marka dhibaatadan waa dhibaatadii guud oo soomaaliya haysatay qayb kamid a waxaa laga yaabaa in xataa maaragtay dawlado shisheeye ay lug kuleeyihiin oo waxa weeye arrimahan hadda irtaan dowlad goboleedyada nimankan hadda qaar ka ha wax diidan la dheer inay meelo kale ku xiran yihiin way dhici kartaa oo de ay dhibaato kale oo ay jiraan maaragtay ajadooyin kale oo siyaasadeed oo oo ajanabi inay lug kuleeyihin xataa way iska dhici kartaa calaa kulli xaal si kastaba horta ha ahaatee waxa weeye dawladda xukuumadda federaalka wax kastoo jira iyo caqabad kastoo timaada in inay furto oo sidii doorasha ku qabsoomi lahayd iyadoo ay diyaariso waa waajibaad laga sugayo xukuumadda federaalka horta waa way caddahay o horta labadaas hadda maamulaa sheegtay de ayagu banaankai bay taagan yihiin oo iyagu waa diidan yihiin wax wax kasta oo iyaga aan mar mar walbaba iyagu waxay raadinayaan iyagoon danahooda wax oon u sacyinaya inay doorashada ka dhex helaan waad ogtahay dhinacaas iyada dee jubbaland waxaa saameyn badan kule kenya kule waad la socotaa marka labadooduna waa isgarabsadaan oo mid kamida markii uu maaragtay dawladdas hayaan ka kale waa usoo maaragtay waa waa caawiyaa waa uheliya waa wax iska caadiya taas waa wax jira waaye laakiin haddana waxa weeyaan taa laftigeeda xoog iyo xeel iyo farsamo intaba waxay waajib ku tahay in ay doorashadii ay qabsoonto dawladda federaal xukuumadda ayaa laga rabaa iyadu inay say doonto wax u xaliso laakiin in doorasha qabsoonto waxaa laga sooya waajibka ay ku tahay iyada wey waa xukuumadda